shirka ayaa awaan looga dhigay ka hortagga fikirka xagjirnimada waxaana soo qabanqaabiya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirka waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro ka kala socotay maamulada ka jira soomaaliya iyo wakiilo ka socday maamulka gobolka banaadir waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa olomowdiinka soomaaliyeed ururada haweenka qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka banaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubno kale oo ka socday dowladda dhexe soomaaliya ka qaybgalayaasha ayaa ka hadla ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagula dagaalami karo fikirka xagjirnimada ee soomaaliya iyagoo sheegana muhiimta in qaab fikira looga hortago iyadoo ay ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada cabdikaafi maxamuud makaraan guddoomiyaha dhalinyada gobolka banaadir ayaa shirka ka sheegay inay daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xagjirnimada ee ka jira soomaaliya iyadoo la marayo wadiiqo walba oo looga hortegi karo garaama inta koobta gobolka banaadir kulamo ku aadan siday door muhiim ugu qaadan lahaayeen xaaladda jirto ee amniga kulamadaas oo maaantii iskugu keena dhallinyarada toddobiiyo tobanka degmo ee ku dhaqan ayagoo markaas dareenkooda ambiikala ku cabirayaan siday door muhiim ugu qaadan lahaayeen la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay qof walba oo soomaaliyeed qof walba oo dhallinyaro ah qof walba oo muslim ah oo ku dhaqan gobolka banaadir ama soomaaliya way ka wada saman yihiin waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nolol sidee lagu heli karaa nabad iyo nolol waxaa lagu heli karaa inay dhammaan bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay la saftaan dowladda inay la saftaan ciidanka ciidanka markay la saftaanna wax badan ayaa usoo bixi karo annaga ka dhallinyarahaan waxaa sameynay shan qodob oo ku aadan sida dhallinyarada
hay-adda culummada soomaaliyeed majmaca culummada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka xagjirka hadda socda uusan sal ku lahayn diinta islaamka loona baahan yahay in laga hortago fikiradaasi iyadoo la maraya qaab fikir ah in arrintaasi loo wajaho sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa arrintani ka sheegay shirka maanta ka dhaca muqdisho waxaan soo jeedinaynaa in arrinkaa loo soo jeesto wax uu laga mudan yahay in maaragtay oo awooda maxaa yeelay mushkiladeennu maanta waa amni la-aan amni la-aantuna waxaa maaragtay amniga loo diidan qabyaalad iyo kaqablayaal ma ahane waa dad diin sheeganaya weeyaan marka arrimaha diinta iyo wasaaradda awqaafta iyo mushkiladahaas o dhan in mugnaanta koowaad la siiyo ayay ahayd oo garaa wasaaradda awqaafta iyo shaqada ay hayso inay ka horeysaa loo baahnaa wasaaradaha kale oo mudnaanteeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda iyo in mudnaan fiicanna siyay ahayd laakiin hoogaa gacan bidixeena baa ka muuqatay meesha arrimaha diinta arrimaha wasaaradda arrimaha culummada wax oo dhan maaragta hoogaa noocan maa hoogaa hagarar guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisa oo ka hadla shirka wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada looga hortegi karo qaab fikira loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrintan looga guulaysto midna waa mid hadda marxalad deg dega midna waa marxalad mustaqbalka dheer midna waa mid mustaqbalka dhexaa si taas loo helana waxay ku caddahay qorshahooleedkii hay-addolku soo diyaarsatay ka maamulka gobolka banaadir ahaana waxaa naga go-an qorshahooleedkaas isaga ah in la dhaqangeliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimadiinku door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyaddana fikirka waa wax lala dagaalaan fikirkana waxaa ku habboon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo wacyigelinta baahsane loo baahan yahay warfaafinta ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi khadar guuleed oo shirka fura wuxuu xusay in fikirka xagjirnimadu uu yahay mid khatar ku ah soomaaliya wuxuu xusay in soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore run ahaantii maanta waxaynu u fadhinaa isugu nimid inaynu daah furno shirkan wadatashiga iyo aragti wanaagga ee lagaga hadlaayo fikirka xagjirka ah ee halkudhigiisuna yahay dulqaad iyo wadahadal in la isu dulqaato oo diinta islaamku in badan culimmadiina waa inala joogtaa in lagu wacdiday iyo in la wada hadlo oo la doodo oo fikir wixii lagu laysku weydaarsan karo o laysku qancin karo aan lagu gaadhin in ay khilaaf iyo dhiig dad muslim ah oo halka shareecada islaamka iyo qur-aankeenu ka taagan yahay baynu ognahay aanay inagu sababin culammadu in badan bay inooga warrantay diinta axaadiistay inooga warrantay qur-aankay inooga warrantay waxaa hadda wasuurdowla ay culimmaduba ka hadleen inay diintu diintii islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talax tegin oo qofka ku talax tega diinta islaamka talax tagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamma baynu ahayn intii soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamku soo baxdayba waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nebigeennu maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam ee la soo diray ee soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diintu soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul uulaa ay ka dhacday dhulka saylac ardulxabash waagii ay jirtay magaalada saylac oo taariikhi ah waxaa ku taal masaajid la yidhaha masaajidka qiblataynka
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortegi karo ka qaybgalayaashuna waxay u badan yihiin dhallinyaro ka kala yimid maamulada ka jira soomaaliya iyo wakiilo ka socda gobolka banaadir cabdulqaadir okey v o a muqdisho